Degmada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay kusoo qulqulayeen barakacyaal cusub oo kasoo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kadib markii ay soo food saartay xaalado kuwaas oo u badan beeraley iyo xoolo dhaqato. Guddoomiyaha degmada Baraawe ahna duqa magaalada Cumar cabdi safaana oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dadka barakacyaasha ah oo soo gaaray degmada isaga oo sheegay inay hadda dib u dejin u sameeyeen dad ku dhowaad maanaa sideed boqol konton qoys oo horena maanaa oo magaalada ay u joogeen taqriiban afar kun iyo maashay marka qoysaskaas ayaa waxaan u dejinay dib u dejin inaa maanaa aan ku sameyno meelihii ayaga degi lahay inaan u sameynay dadkaasoo qasoo qaxeen weliba waxay u badan yihiin dad beeraley ah beerahooda annaga aa u jeedno intaa maanaa beerahooda ayagoo geleydii ku taalo dhibaatooyinku maanaa ay haysato mar walbana magaaladii maanaa waxay kusoo ziyaadeen maalinba maalin kasii hore waxaa kusoo ziyaadeen barkaca kusoo ziyaadeen oo marka shacabweynaha magaalada ku dhaqan iyo guud ahaanba maanaa shacabweynaha soomaaliyeed in magaalada ay u baahan tahay mar kale inay hay-adaha caalamiga ee dib u soo eegaan hay-adaha caalamiga waxaa waaye sida hay-adda oo bisha cas iyo hay-addan oo maanaa newway iyo hay-adaha kale maanaa lookalada n g o iyo kuwa internationalkaba waxaan rabnaa in magaalada dib loo soo ego magaalada maanta waxay maraysaa meesha ugu dambeeda ay maraysaa sababta waxaa kalifa intaasoo dhan ummadan shacabka baadiyaha joogaan meel horta baadiya waxaa la dhahay beerfal ama mana hoolo dhaqato ah waxba kama jiraan maalin walba barakac lagu hayaa waa lagu soo barakiciyaa dhibaatooyina lagu hayaa weliba saas ay tahay maanta waxay maraysaa qofka qoyskii in laga canshuuro alaa qofkii shan iyo labaatan doolar kuman ay ku sameeyaan qolada nabadiidka ku sameeyaan maadaama degmadan baraka ay ku yihiin hadda degmadan sablaale ayaa barakac magaalada ugu ah deegaanka maringu ayaa barakac magaaladan ku ah kuuyo barow iyo ilaa mana siddeetan iyo sagaashan kilomitir iyo wixii u dambeedo magaaladana barkaca ku yihiin maanta waxay sii maraysaa in oo mana gobolka baay qayb ka mid tahay mana degmada diinsoor iyo mana nabaaxigeeda dadka ay ka soo barkacaan gobolka shabeellada kuntuwaarey ilaa imaana hadda dadka imaadeen waxay ka imaadeen sablaale iyo kuntuwaarey iyo meel la dhahay alanfuto oo magaalada weliba mana soo buuxdhaafeen shalay iyo darad iyo maalmihii ka horeedo dad buuxdhaafa weliba ayagoo mana dhibaataysan ayaa magaalada soo gaareen hay-adaha marka waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ugu degdegsan in maanaa dadkaas maana dib loo soo eego loo imaado la fiiriyo baahida magaalada maanta ka taagan wax la soo koobi kara ma ahan marka insha allahu tacaala waxaan sii rajaynaa ilaahay idinkii hay-adda maana ee maareynta masiibooyinka qaranka iyo tan wasaaradda manaa ee maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guud ahaanba manaa hay-adaha caalamiga inay magaalada soo fiirshaan magaalada maanta waxay maraysaa halista ugu dambeeday maanta dhibaato ka taagan waaye oo qaybta manaa dhanka barkacyaasha maadaama barkac badan magaaladan ku nool taqriiban manaa shan kun ilaa lix kun oo mana hoosi manaa magaalada manaa barkac ku nool waxaan kaloo rajaynaya ilaahay idinkii dadka maanta soo barkaceen shalay soo barkaceen maalintii kasii horeysay soo barkaceen maalin walba mana soo barkacayeen in loo helo meel ay degaan in loo helo bacyo ay ku hogsaa in loo helo biyo nadiif ay kumana ay helaan in loo helo cunto oo weliba maanaa dhiigjoojin ah degdeg ah in loo helo xaalado badan oo isbiirsaday sida abaaraha iyo colaado ka jira gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay qoysas badan ku qasabtay in ay guryahoodii kasoo barakacaan islamarkaana hadda barakac ku yihiin magaalooyinka gobolka shabeellada hoose